magacaygu professor qasim sheekh ibraahim ahna ku-xigeenka guddoomiyaha waddani halkan maanta haddaanu reer wadani nahay sida badan waxaan soo jeedinaa kolba dhacdada jirta ayaan shicibka usoo jeedinaa dhacdadaas meeshay doonta ha ka timaado marka hore hadalkayga waxaan ku bilaabeynaa tacsi ayaan u diraynaa oon aada iyo aada uga tiraayinsannahay ciidankii ciidanku laayey ee nidaam darrada dawladda maanta jirta ku yimid ciidankaas oo kuwa dhintay allah u naxariisto kuwa dhaawacana ee ragga darayska sitee darayska sita laayay waxaan leenahay bal dawladdu inay dib uga fiirsato hawlaha caynkaas waxaan la yaabanahay waxa weeye qoladan r r r u da la yidhaah boliis ciidamo military cidna ma bixinayaan marka awal waxaan ku ogeyn inay shicibka laayaan hadda waxay keeneen inay rag labisan toogtaan marka malaha waxaabad moodaaba inay yihiin qoladii dhabar jebintii afweyne samaystay berigii uu dadka ku leynayay ayaabad moodaa inay u eeg yihiin dadka reer burco waxaan leehay waan idinla qabnaa dhibtaas berberaa idinla qabta oo laga hadli doono booramaa idinla qabta hargeysaa idinla qabta markaa waa nidaam xumo ka timiday dawladda maanta joogtaa ma aha waxa la sheegayay ee laleeyahay waa reer reer maaha ummaddu way og tahay inay nidaam xumo tahay markaa reer bucda ha u malaynina ina waxa shicibku sheegayaa inay jiraan wax jira maaha waa nidaam xumo ka timitay dawladda marka waxaan idinka codsanaynaa aada iyo aad haddaan reer wadanin nahay wadaniga dhabtaa allow dhowr waxaan idin leenahay joojiya waa la isku kiindilayaa nidaamkaa isku kiindilayaa dib uga fiirsada waxaa kaloon soo jeedinaynaa in dadka shicibku ay waraystaan bal r r u dani maxay u joogtaa maxay qabataa in laydin fahamsiiye wey idin idinkaa laydin soo dirtee marka anugu waxaan kusoo gabagabaynaya on leahan wixii dhintay allah unaxariisto wasalaamu calaykum waraxmat ullah
sidaa guddoomiye ku-xigeenku sheegay saaka inaanu halkan haddaanu nahay xisbiga waddani inaanu saxaafadda halkan kula hadallo waxa kalifay waxyaabaha ka dhacaya magaalooyinkeena waaweyn aada wada arkayseen shalay toban sidii dhacdadii burco oo kale iyo waxyaaba badan oo kale runtii dee ay ka jira waddankeena maanta oo mudan in laga hadlo taa guddoomiyuhu ka hadlay waxba kusoo celin maayo ku dheeraan maayo oo waxaan la qabnaa un haddaan wadan nahay oo arrinta ugu weyn ugu muhiimsanan doonana inanu halkan ka sii dayna ay tahay horta inanu tacsi u diro halkii qof ee shalayta ku dhintay eheladiisii qaraabadiisii shaqaaqadii burco ka dhacday tacsina isla markaana aanu ilaahay uga rajayno caafimaad iyo inuu caafimaadkooda si dhaksaa ugu soo celiyo oo ay soo kabsadaan dadkii ku dhaawacmay rabshadaas askar iyo shicib kay doonaanba ha ahaadaane waayo intiba waa dadkeeni waxaananu anagu mar walba eedaa dusha ka saaraynaa ay tahayna oo iska leh waxa weeye waa xukuumadda jirta waayo xukuumaddu waxay ka mas-uul tahay dhammaan waddanka wax alla wixii ka dhacaana ama ha hoos maraan ama iyadu ha keento ama ha abaabusho cidda maalintaa talada haysa ayay mas-uuliyadeeda tahay waxaa jira principal unku inta badan ay adeegsadaan oo ay idhaahdaan do not harm bay idhahdaan waxa weeyaan kelmaddaa marka halkeeda ugu tagto waxa weya waa kelmad macquula matalan bulshooyinka ay ka dhex shaqaynayaan dadka unku ay tagaan culturekooda iyo dhaqankooda iyo siday dadkaasi u dhaqmaan bay ayay had iyo teer dartaan markaa hadday wax iyaga aan dhaqankoodii ahayn dusha kaga keenaan oo matalan oo ay u arkayaan markaa dadkaasina qaybinayaan isla markaana meesha markii hore ay tegeen nabadi ka jirtay waxay dhahdaan waar ka daayo dadka waxaa hawla teginayo nabadda ilaaliya oo sidaad u arkaysa inay nabaddu ku timaado waa garanaysaa somaliland nabadda sidii lagu soo dhisay waa garanaysaan suubaan salaax laaluush lagu bixiyey boqol wax baa nabadda lagu soo bixiyey isla markaana dee sidii baa la doonayaa in hareeraha looga taagnaado wax kastay inoogu kacaysa in nabadda la ilaaliya wa wa wa way ku qasbantay dawladdu iyo dadkeenuba in la sameeyo oo wixii nabadda lagu ilaalinaya la sameeyo imaka waxaynu arkaynaa markay ka timaado matalan shaqaaqooyinka iyo waxaa ka dhacay waddanka waxyaabaha dadka kiciya haddii dadku wax ay guursan yihiin oy dadku wax tabanayaan wax yaroo simbala ayaa dadku ka kici karaa horta waxaan doonaya inaan ku yar celiyo haddaan wadana nahay anagu shaqaaqo oo dhan cid kasta ha kulug lahaatee waanu cambaaraynayna cid kasta oo kulug leh shaqaaqada waanu cambaaraynayna dawliyadda dawladdaann anagu mas-uuliyaddeeda koobaad saaraynaayo oo aanu leenahay dalka dayada ka mas-uula laakiin cidna cidna cidna ku taageeri mayno shaqaaqada hadday doonaan dad annagana taageersan haddii ku jiraan xitaa annagu cidna haddaanu wadani nahay mas-uuliyiintiisa cidna shaqaaqada kuma taageerayno annagu nabad baanu ku tacalluqnaa nabad baanu dhiiri gelinaynaa wax alla waxay nabadda ku hirgelisaaano matalan imanka dalkeena waxaa ka jira haddii dadku wax badan tabanayaan wax yar bay ka kici karaan hadalkaasaan ku celinaya markii xisbiga kulmiya ololaha ku jiro anigaygaas ka mid ahaa waxyaabihii aadka looga hadli jiray waxaa ka mid ahaa dhulka danta guud waxyaabaha ay dadkuna aada uga cadhoodaan bay kamid tahay waa ogtii noocaas madaheena garoonada lagu ciyaaraha ku yar stationada biliiska ku yar iskuullada ku yar meelihii danta guud ee dadku wada lahaa oo dhan waddankeena way aad bay ugu yaryihin waxaana og tihiin intii dawladdii siyaasbarre ka tagtay xitaa in la boobay oo la degay oo maanta dad ashkaasi kasoo wada jeedaan had iyo jeer dadweynaha waxyaabaha lagu xudxudin jiray ama lagu soo jeedin jiray waxaa kamid ahaa in dhulkaa danta guuda inta baaqiga yarayno hadhay la ilaalin doono waxaa arkaysaan maanta dawladdeena maanta jirtaa inay luuq luuqyadii yaryaraa ee hadhay ay bixinayso oo berbera dhacdooyin ilaa shalay ilaa darata buuq abuuray baa ka jiray oo caynkaasa hargeysay ka jiraan oo saldhigga booliska dhexe agtiisa halkii maktab maktabadii gaani iyo boostii hore oo cid kasta oo inooga soo horeysay maamulka ay ka qadishay dawladdu maanta way bixisay baa laleeyahay arrinkaasna waanu maqlaynaa meelo waxaa jira berberaa oo iyaguna dhulka danta guuda oo la bixiyey meelo hore booramaa baa jiray waxa weeyaan dee in dadku waxay moodayeen markay codka siinayeen xukuumadda siiraanye in wixii hore dhaqankii hore la bedelayo dalka iyo dadka loo lexjeclaabaye waxaanu arkaynaa annagu haddaanu wadani nahay saddex sano kabacdi dawladdii riyaale haddii la dhaliilayay waxay sagaal sano ku samaysay dawladdani saddex sanay ku samaysay ama in ka yar muddo ka yar bay ku samaysay waxaanu markaa anagu haddaanu wadani nahay dawladda usoo jeedinayna annagoo una seexaynayna inay waxyaabihii ay ololaha ku gashay ee ay ceebta u arkaysay ay iska ilaaliso iska dayso waddankana iyadaa ka mas-uulaya ay ilaaliso qarannimada somalilan iyo wadajirka dadka ilaaliso hal baan reer burcaan leeyahay farriin baan u diraya reer burco isku dan baa tihin isku dal baa tihin meel baa wada degan tihin qabiil qabiil yaan laydin yaan laydin kala saarin meel uga soo wada jeeda ciddii kasta ama xisbi ha ahaada ama dawladda ha ahaatee ciddii beelbeel idinla shiraysa anu waxaan aaminsanaya ti markii waxyaabaha anako dhacaan cid idin kala jebinaysa isku duubnaada magaalo ahaan wada hadla ha wada hadlina beel ahaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu